maalintii shalay dowladda federaalk ayaa soo bandhigtay tiro doonyiya oo ay saarnaayeen askari aad u fara badan kuwaasoo ay sheegtay inay iska soo dhiibeen maamul kala baxay jubbaland balse warka ka soo baxay dowladda federaalka mid ka duwan ayaa kasoo baxay maamulka isku magacaabay jubbaland maamulka jubbaland ayaa gebi ahaanba beeniyey oo wax kama jiraan ku tilmaamay warka ka soo baxay dowladda federaalka isagoona sheegay in dowladda federaalk ay adeegsanayso dicaayaad raqiis ah ciidanka doonyaha lagu ruray ayuu maamulka xusay inay yihiin kuwii dhowaan dowladda federaalka geystay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose aysanna ka tirsanayn maamulka jubbaland baraha bulshada kuwada xidhiirto ayaa lagu arkay muuqaalka saddex doomood oo ay saaran yihiin ciidamo aad u tiro badan kuwaasoo sheegayay inay kasoo goosteen maamulka jubbaland toddobaadkayna soo dhaafinay ahayd markii dowladda federaalk ay sheegtay inay soo goosteen doomo aad u tiro badan oo ay saaran yihiin askarta maamulka axmed madoobe kuwaasoo dowladda federaalka kusoo dejisay magaalada caasimada ah ee muqdisho iyadoona dowladda federaalka maalmihii aynu soo dhaafnay askar aad u tiro badan ku daabuleysay deegaanka raaskambooni ee gobolka jubbada hoose